walaalkay howlo wasaaradda socdaan siwiilinka talagadeen aan socdaan runtii bani aadamka marka hore yaa may fayliyaa inuu walabaro madi walabaro kabacdi mayl araa dal walbaro karo marka waxyaabo badan oo shuruudo ah oo wasaaradda mayl araayay linkubahanya jartay inay oo mayl araayay ku fogaadaan musuq ah inay ku fogaadaan kheshin inay ku fogaato wasaaradda mayl araayay shay kasta oo sheeno karu shaki ini shaqayto welibaahna cadaalada maadaama magaceedi iyo maylaree wasaaradda cadaalada marka saas daraadiya wali qabanay siminaaro badan oo linkuka iyo garsoorayaasha bahda asliidka booliiska dhaqmeeyada haweenka hadda bulshada tiirahaysadu ini un maylaraaye hanjeeshin iyo qaabka cadaaladeed ini wala mudanka nool koonfur galbeed khaasatan magaalada hadda magaalo madaxda ku meel gaarka baydhabo ini ummado roogdalotosu maylaraaya bicadaala shay kasta inkastoo cadaalada yaada abka maylaraaya shay yani meelada kayool hakugaala un hayna hadba sidii doodo madaas un socod sida madaasay walaa markaas laskaashada abta sidii hansaarso cadaalada abta cadaalada wal meelyaalo lahaqaada un hayna abta wala ku fekerayo shuruucda iyo sharciga la waafajiyaa marka qaabeeshinkaas ayaa may baraanahay bulshada wala in sheegana inay qaabeeshinkii yohay dadkaas la tababaray inin gudubna tababaradii iyo waktigii isingiliideen ee qudaacdii iyo hay-adoogi shalgadiisna aadahay in sheegdi kuwaranba may isbedel ee ku kooyi isbedel aad iyo dhan wanaagsan ku kooy awal horabana mayl araaya horta wasaarada wasaaradda hay-ado yareeshadun horta badan shaqeeyeen sida boliiska iyo nabadsuguda iyo mayla araayay asluubta iyo garsooryaasha uroob shaqeeyeen keliya walaal dhamanaayan mayla haytahi in walaal yaroo dhinac kale maadaama shay kastaba cilmada ilaahay bay gorado karo bani aadamka cilmada isku fiiri si walaagi mayl araay markaas una mayl araay ka dhaangna una antufna umada yahayti seminaaradaas waana walka faaidi eedi eeda mayl araay yool kiil fadaay linku deeri hadana waliba diyaaragana in seminaaro kaleedo sii furno dadka muddo hore waa in sheegno wacelino garto sida ata iyo sida mayl araayay luunqaada iyo nidaamada khaasatan takhasusiyo mayl araayay garsooryaasha gaadka saweyna waana mayl araayay eeda luunka deri wasaaradda geeka mayl araayay waana dadka kahaysay waana geeka mayl mayl araayay sharci maro hayto insha allah wali rajeeyana inuu maalinta maalinta ku dambaysa lakoolta dabdartiyo cusub iyo yani shaqo wanaagsan bulshada inta badan dhibkanka weyn waligeeka ka haaye ee iska qobsadowka dhiniga dhulka oo cadaalad darre ini ku jarta eed iyo markun antarsidoo hayaan dhinigaas ku waranba wasaaradda ilaa hata may ku qobatay runtii walaalow dhulka usugo horta mayla raay dhibaashada hata inka weyn walaa ku jaro dhulka dadkii maylnagadayihiin lamaciladoodaa jarta oo dhulka ini laska qobsado koos garayti iyada oo baadidii lah kuwada bohohayo dadkii isu dhan reer magaal hanagadoohayo nakii i b d eh hata ahaanka koyn hata inusu gadaar nagada fadaan kii mayla raayay baadiyada kore roogi inta gurika dhisadohayo degohayo dhulkii marka maadaama laslafadi walin dhulkii nagadayihiin ini isu qaalo dhiima eed iyo dhansare wali kale mayla raayay dhulkii mayla raay dhib badan kaxaye dad ganacsato eh hoolo alasi hoolo qiisho ini unku faa'iideyn umuddo lafada umuddo ka dhibaatayo hayo because laga way aragaase mayla raayay dhulko boqol dad nagada fadi boqol mayla raayay guri lakadhasa faday dowal boobtaada fadiyo lanko intii oodiya may faday ini isu kuqaalo dhulkaasi inuushini isugu madawii shaqaalawoon iyo karan karan angababa fade marka baydhabo oo dhan xarumo oo dadalaya mayla raaya nagati maadaama marka lankii boos fadaa usugeeka sifiri ee dhulka inin hela korne dhulkii dhan dada isku sheegdoo hayo isku boosadoo haya labadaas dhibaata iyo horta dhibkashaani ini marka lankastaba meeli isuwal hidhaabta usu meel abasiire usu goosadoo dawladda mayla raaya isaku codsadoo lingooyi fadi iiba waayo oo dhulkii oo dhanba la hareereysado mayla raaya magaalada afartiyo koona meelba toban kilomitr magaalada meelkufog dada isku xayiradi gaabkasayna sheentay gaab dhibaato eh iyo isgal badan sheentay habadkii booskii la argoona mayla raaya inionay laska galo ama qiimihii laska kafaluus mase dhib badan ku dhiyo ama dawraada booska walka la hayn aro dhibaato doodis injeerna mayla raaya laska doodaya koos gareysa marka arrimooda siday mayla raaya shuruuca iyo sharciga lahasusuubiyohay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda yani amniga iyo wasaaradda mayla raayay cadaalada dhammaantiyo may ini isku kaashidaan fadohayana qaabkusiga iyo gobol iyo degmada ini mayla raay shuruucin xaqusaarayso dhulka umutaliin deegsiyo dhulkana mayla raayay lamba walaaisikasana usudegi karo kulahaala laakiin hadiiba lamba boqol hectar isku oodadayo usuleey anile lanki hiraabta magaaladii ini socodba hire lanki badku falaawna bedma ku heli karo marka qaabka shay dhibbadan oo oo may dharaa iska fiashaanti saas naftida may ini inku gudubna kadoo hayna ini guryaal la leeyi nagadaan guryaal sabar loogaati ee oo sharcigi maadaama sharcigii hore soomaaliya dhumi sabar looga an la hayna guryaashii gurigii toddobaatimeeyadiisi iyo timeeyadii la dhisi hata laska hayshado kii talyaani ogaay hada laska hayshado hooba laniskobsadoona wal dukumenti ee cadeeya lahayshada guriga la waayo wali suubinay nootaayo yaa ini la suubiyo wasaaradda yaa suubidi nootayooyinka yaa dibhangnagni ini baabuurka la shalgadadaw iyo guriga la shalgadadaw i dhulka la gooyaw dhammaantiyo ini nootaayo lain suubiyo nootayooyinkaasay wal sharci gareeye iyo dhan weerni balan maalinta yeeda ka agda in dhatiyo lankii nootaayo in furuntaa wasaaradda hamisku diiwaangeliyne hamisku diiwaangelinena wali fadaan inay nootaayada ku hirno inku faa'iideysino warsangma inigoona arrintiyeeda kumaylahay geeshidu magaalada intii nootaayo daneeyasu balan maalinta yeeda ka agda in dhatiyo ini hisku diiwaangeliyadoo la faday nootaayo intii fadaasu koonfur galbeed hooba maylahaay weliba khaasatan magaalada baydhaba haddii hasku diiwaangeli waayo nootayadii markaas kabacda furun maylahaay hahiraan se maylahaay nootaayo sharci elin helo dhulka laska qabsada nagado dhul dokumentaati ah meel kasta meel maylahaay hiraabto hooba laska dawado shuruuc iyo sharciyada wadata koyaas baabuurka saas oo kale nikaaxaga nafkiis maylahaay saas oo kale wali fadaan ahaan waa kasta muhiima inay nootayadaasi maylahaay leensoobayo qaabkasi ayaa mayl araa wasaaradii hadarasiidi qaabkasina wali inka gon lanaa in khilaafadka faraha badan iyo isjiidka meelo ka dhamaado walaayo mayl araayo kalena wali fiiriyaane ini mayl araayo qofka walaal leeyi ini inlahayna wali hadda ku hor jarina way fiiriyaane hadda mayl araayo darisaadka dalka madaashay isla deginayeen dadka iyo markhaati iyo shuruucdaasa ayaa insha allahu yayaan isticmaalan hubin tanka damboyd anika weydiisa sacaadad wasiir yaa wali ataa sharce ini lahabiyi oo markista wasaaradii hasaarta oo fulin in la jarna seelon kumaara marka hore wasaaradii gacan bir eh aan la baha korte walaan ya halmarka maara ay korto oo fulin iyo aan la kooyan hataba mayl araay walbadan aan la fuliyo haayo guryaal badan aan la seedo haayo oo dadka iskaashida dhinshal gooyo haayo boosaska asaase beeraha saase meel kasta walay iskaashida hadda saacadanba wal hadliyo haayo inkastoo geedka hore mayl araay la sheegayo mayl araay bani aadankana waaba dabeecadiisa hata haddii usoomay laba qofood ishaashadaan lamadaas qofood laakiin waa leexo kudu kan kale ma indhawa ini lankaan may laraaye balaalushii ama laku eehadey may laraaye qaab qabiil iwa lakay walaayo haymeela kubiini islamayska tuhugno shay kastoo waalaha inigana hoob la gala gartiifliin galo heer ilaalinta inii ku qiib galaan booliiska inii ku qiib galo ini may maxkamada seeto shuruucda iyo walaalaka hukumaa la arag walaagase haddii ana yaba waalaha in may laraaye go-aan laxbusaaro fulinta ciidamada booliiska wali in amrimina ini shuruucdaasay fuliyaan walaasantaa kiiskasay iyo toosan fuliyaan cidii markaashay ku horkoytana maylaraaye qaabada la kulumaasi sharciga la horsheene oo maylara ama ama xiilo ka kooyoy ama xoog ka kooyoy oo lan sharciga mar iyo fuliyaa leeba kooyo kaas may waha shuruucda wasaaradda ed ede keliya un maadaama un dadka dhalanay dadkana ku dhalanay dadka maylara isaashado markasta hadadaodan walaalahan in walbada maygona inuna dhamreeno war kastaba inuuna gacan bar eray la korsheeno una boorto ku goyno murfado hayn inuuna cagla elino qofka walaayo dhadha haddii ona shuruucda sharciga diiris lakulama uma dohor in sheegno lakuwacdi lakuwaanayo mayrayliin kudigo walaalshay helshay dirishay walaalkudhiib kasaafto ma waay taala waafajay hadda walaayo shuruucda
eed iyo eed aan mahadsanta sacaadata wasiirkiin kuma hadnagaana waktigaa dhaaliga iyo waasraaysigaadana waa jiib aywa eed aan mahadsanto